حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa meel weliba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeennii islaamka iyo caafimaadka insaanka ee aan ku falanqayno daryeelka tixgelinta iyo mudnaanta islaamka uu siiyeyo caafimaadka bini'aadamka iyo sida uu arrintaas u qadaadhigay qur'aanka iyo sunnaha نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد xalqadii ugu dambaysay ee barnaamijkan waxaan ku falanqaynay daawooyinka rabbaaniga ah iyo tawjiihaadka samaawiga ah oo haddii la yaqiinsado si sax ahna loo dhaqangeliyo noo ilaalinaya caafimaadkeenna ka hortagna u noqon kara cudur kasta oo soo weerara qofka muslimka ah waxaana soo gudbinay axaadiis iyo aayado sharaxaad waafi ah ka bixinaya arrintaas culimmaduna si wanaagsan ay u iftiimiyeen maadaama daawooyinka ay isugu jiraan qayb ka hortag ah iyo qayb ka dabatag ah islamarkaana aan soo gorfaynay qaybtii ka hortagga ahayd waxaan allah idinkii xalqadan ku gudageli doonnaa daawooyinka kadabatagga ah ee lagula tacaalo cudurrada marka ay soo ritaan bukaanka تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات si la mid ah kaalintii ay ku lahaayeen qaybta ka hortagga ayay ducada tufta adkaarta iyo sadaqada ay ku leeyihiin qaybta kadabatagga ah waana daawooyinka ugu badan ee waxtarka leh ee lagula tacaalo bukaannada sida goordhow aan ogaan doonno allahna wuxuu kitaabkiisa casiiska ah ku leeyahay وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا asheekh cabdiraxmaan assacdi allah ha u naxariistee wuxuu yidhi qur-aanku wuxuu kulansaday daaweynta iyo naxariista balse taas qof weliba nasiib uma lahan waana mid u gaar ah keliya mu'miniinta allah aaminsan ee rumaysan aayaadkiisa kuna camalfala daalimiintase maadaama aysan rumaysnayn qur-aanka kuna camalfalin uma soo kordhinayo wax aan ka ahayn hoog iyo khasaaro sababtoo ah xujada ayaaba ku sii ogmaysa daawada uu wato qur-aanku waa mid caam ah oo ay ku jiraan daawooyinka quluubta shubahaadka jahliga afkaarta faasidka ah inxiraafka iyo ujeeddooyinka xunxun waxaana ka mid ah cilmulyaqiinka oo ku hurburburaya shubahaadka iyo jahliga iyo weliba wacdiga iiwaanada lagula diriro shahawaadka baalmarsan amarka allaah wuxuuna sidoo kale daawo u yahay cudurrada ku dhaca jirka sidaasi la mid ah raxmadda uu qur-aanku wato waxaa ka mid ah in haddii qofku uu la yimaado asbaabaha iyo wadiiqooyinka uu boorinayo uu helayo naxariis guul waarta iyo weliba ajar soo degdega iyo mid loo keediyo intaba qur-aanka iyo tufta waa daawo waxtar leh waase haddii shuruudaha lala yimaado si dhab ahna loo yaqiinsado sida uu inoo sharaxayo sheekh cusmaan dacwo shakina kuma jiro in qur'aanka oo laysku daweeyo ee, wi- inuu yahay wixii ka sugnaaday nebigeenna calayhi salaatu salaam oo min aruqa tufmada waana cilaaj naafica oo qofka wax taraya qof waana caafimaad dhammaystiran ilaahay qur'aan kariimka wuxuu ku yidhi qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa waxaa dhahdaa nebi maxamedow huwa qur'aanku liladiina aamanuu dadka muuminiinta wuxuu u leeyahay hudan hanuun wa shifaa iyo caafimaad qur'aanka dhammaantii waa caafimaad oo aayaddan soo socota sida ilaahay yidhi yaa ayuhannaasu qad jaa'adkum mawcidatu min rabbikum wardadow qad dhab ahaan jaa'adkum waxaa idiin yimi mawcidatun min rabbikum waano ayaa idiin timi oo rabbigiin xaggiisa idinka timi wa shifaaun baa idiin yimi caafimaad limaa fi sidu waxa laabta ku sugan wa hudan ayaa idin yimi hanuun iyo waraxma naxariis wax u ah lilmu'min mu'miniinta waa qur-aanka weeye qur-aanku waa caafimaad dhammaystiran cudurrada oo dhan cudurrada qalbiga ku dhaca kuwa badanka jirka ku dhaca oo dhan qur-aanku caafimaad buu ka yahay wax walba adduunyo iyo aakhiraba qur-aanku waa sidaas weeyaan marka waa inaynu ogaanaa oo qofka eh, jiran inuu qur-aanka isku daweeyo oo lagu daweeyo qofka xanuunsan waa in qofka xanuunsan uu qur-aanka aaminsan yahay marka lagu akhrinayo markaasuu caafimaad ka helaya inuu aaminsan yahay hadduu leeya igu akhri bal isaga kee akhri daawa aan raadinayo daawadii oo markaa aanu ku kalsoonayn dee caafimaad ka helay caafimaad kama helayo qofka qur-aanka wax ku daweynayana waa inuu aaminsan yahay qur-aanka caafimaad inuu leeyahay qofkana ilaahay caafimaad uu ku siinayo marka labadaas ictiqaad ay iswaafaqaan oo qofkii xanuunsanayey iyo kii daweynayey labaduba ay aaminsan yihiin qur-aanka caafimaadnimadiisa yaa qur-aanka ilaahay uu tilmaamay oo uu yidhi haddii lagu soo dejin lahaa buuraha waaweyn way dillaaci lahaayeen arladuna way go'i lahayd marka ma jiro xanuun oo ka mid a xanuunada qalbiga ku dhaca ama jirka ku dhaca ilaa qur-aanka kariimka ah dhexdiisa waddadii eh, waxaa ku sugan dalaalo inuu yahay kii cudurrada daweynaya iyo sababtiisiiba marka waxaa weeyaan qofka ilaahay ku arsaaqo faham kitaabka ilaahay waa inuu aaminaa qur'aanka inuu yahay kalaamullah inuuna yahay caafimaad marka inagu meelo kaleynu aadaynaa oo waxa weeyaan qofka hadduu xanuunsado weliba waxaad arkaysaa haweenkeenna iyo dadka iyo in badan haddii war dadka muslimiinta ah ogaada daawadu waxay ku jirtaa wixii ilaahay daawo uu ku sheegay oo nebi maxamed uu daawo ku sheegay marka waa inaynu ogaanaa waa qur-aankii waan dadka ku akhrinayno oo marka daawo aynu ka helayno marka daawadu meel kale kuma jirto waxay ku jirtaa waa ilaahay diinkiisa waa inaan ku kalsoonaanaa oo isku daweynaa al-imaam ibnulqayim raximahullah ayaa si xeel dheer u kala dhigdhigay arrintan wuxuuna kitaabkiisa qiimaha badan ee saadulmacaad ku soo guurinayaa tajaarib iyo tusaalooyin noolnool oo isaga iyo khayrkiiba ay arkeen marka laga hadlayo mawduuca ku saabsan isku daaweynta qur'aanka iyo waxtarka muuqda ee uu leeyahay iyo sida saamayntiisa ay uga xoogan tahay daawooyinka intooda kale sheekh casaam abuuyaxya ayaa inoo guudmaraya حلي بن القيم رحمة الله عليه من المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة فما الظن بكلام رب العالمين الذي فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه الذي هو الشفاء التام والاسمه النافعه والنور الهادي والرحمه العامه الذي لو انزل على جبل لتصدع من عظمته وجلالته عليه ابن القيم رحمه الله عليه وحكم ذا هذا اللذا dadka bini'aadanku xataa ay ku hadlaan hadallo halxidhaalo noqda amaba yeesha khawaas iyo manaafic gaara yeesha haddii markaa hadaladii makhluuq ay qaarkood ta'thiir yeesheen wuxuu leeyahy maxaad u malaynaysaa bikalaami rabbi alcaalamiin hadalka rabbi tabaaraka wa tacaala hadalka rabbina saynu naqaano wuxuu leeyahay hadallada kale wuxuu uga fadli badan yahay siduu ilaahay tabaaraka wa tacaala khalqigiisa uu uga fadli badan yahay hadalka alle ee qur-aanka ah waxaa ku jira caafimaad dhammaystiran cisma ayaa ku jirto qofka ilaalinaysa waxaa laga helaa nuur iyo hidaayo ayaa laga helaa waxaa laga helaa naxariis guud ayaa laga helaa qur-aanka allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay inuu yahay shay haddii buur lagu soo dejin lahaa buurtaasi ay u burburi lahayd min cadamatii wa jalaalatii weynaantiisa iyo jalaaladiisa awgeed ayay u burburi lahayd haddii markaa qur-aanku uu noqday shay haddii buur lagu soo dejiyo burburin lahaa xanuun kasta iyo jeermis kaste oo qofka ku jira uu burburinaya sidaa darteed nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu ahaa mid isku daaweeya tufta dadkana fara sidoo kalena dhiirogeliya saxaabada marka uu arko iyagoo dadka ku daaweynaya sida ku cad axaadiista ka sugan suubanaha ee inoo sharaxi doono sheekh suldaan moxamed aalan moxamed nabigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa sida caasho ay ka warisay ida shtakaa mina insaanun masaxahu biyamiinihi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa rasuulku haddii uu qof xanuunsado ama naga xanuunsado wuxuu ku masixi jiray gacantiisa isaga oo markaa odhanaya
اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافي لا شافي الا انت اشف شفاء لا يغادر سقما وقال حماد لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
adhib ilba'sa raba annaasi ilaahow ee, dhibta kaxee rabbigii dadkow washfi anta shaafi caafimaad sii adigaa shaafiya walaa shifaa khayrka wey laa shifaa ilaa shifaa'uk caafimaad ma jiro ilaa caafimaadkaaga mooyaane shifaa'un laa yuqadiru siqaman shifo aan ka tegaynin ama reebaynin ee, xanuun aan reebaynin ilaahow shaafi marka haddaad taa qofka ku akhriso ama isku akhrido waa alxamdu lilah waxaa ka mid ahay rasuulku sala allahu caleyhi wasalam ee sida bukhaari iyo muslimba ay warinayaan oo caasho laga warinaya kaana idashtaka al insaanu aw kaanat bihi qudxa aw jarx ama finan iyo wixii la mida ay ka soo baxaan ama mataqaana maaragtay ee, dhaawaca soo gaaro iyo wixii la midka ah qaala nabiyu sala allahu caleyhi wasalam biasbicihi fartiisuu rasuulku sala allahu caleyhi wasalam haakadaa saasoo kale samayn jiray haakadaa saasoo kale u yeeri jiray sufyaan oo xadiiska warinayay baa mataqaanaa fartiisa wuxuu saaray sabaabada ah waa farta loo yaqaano murdi- murdisada ee farta dhexiya suulka u dhexaysa dadkuna inha murdisada ama sabaabada la yidhaahdo oo marka mataqaana ama la dagaalamayo ama la hadlayo ama dadka maarata wax laga sheegayo farta saa loo taagtaago maarata haddii ilaahay la waxiday inaan farta la taago atixiyaadkii marka farta saa loo taago ama la dhaqaajiyo ayuu intuu saa u qaaday ayuu wuxuu saaray dhulkuu saa u saaray caradii ayuu waxa uu yidhi bismi illaahi turbatu ardina biriqati bacdina yushfaa bihi saqiimuna biidni rabbina bismi illaahi waxaan ku bilaabayaa magaca allaah turbatu ardina ciidda dhulka yaga biriqati eh, bacdina eh, tufitaanka qaarkayo ay mataqaanaa ay tufayaan oo farteedii markaa soo qaado caradii daasaa ugu tufaysa weeye marka candhuuftaasaa mataqaanaa eh, candhuufta yar ee mataqaana maaragtay raacaysa ayaa laga wadaa culimmaduna waxay ku fasireen farta lafteeda marka uu maaragtay maxay ahayd uu sii wado ayuu yaakhudu bariiqi nafsihi calaa asbicihi asabaaba wuxuu ku eh, qaadayaa ama uu ku- eh, ku tufayaa marka hore fartiisa sabaabada ah uma yadacu cala eh, cala turaab wuxuu saarayaa dhulka fayacrudu minhu shay waxaa markaa soo raaci doona carada qayb ka mida fayamsaxu bihi cala almowdic aljariix ama meesha cil- caliilka ah buu saaraya isagoo hadalka markaa saa odhanaya marka haddaad marka hore saarto oo kadib ku tufto iyo haddii aad mataqaanaa marka hore aad kusii tufto oo aad saa u saarto waa suurtagal marka po- point aad ku tiraahdo oo maaragtay sidan loo- mataqaanaa marka wax la tufayo loo odhanayo ayaad caradii ku taabanaysa biriiqati bacdina yushfaa bihi saqiimuna markaasa waxaa lagu caafiyayaa kaayaga buka biidni rabbina ilaahay subxaanahu watacaala fasaxada uu mataqaanaa maarata iyo ilaahay mataqaanaa idankiisa ilaah baa mataqaanaa maarata dee un baa wax shaafiya cid kale wax ma shaafiso saasaa markaa waa la odhanaya qur-aanka dhammaantiis ayaa ah daawo mana jiro suurad gaar ah iyo aayado kooban oo keligood lagu sheegay daawada waxayna culimmadu sheegeen in minta ku jirta aayadda allah ee ah وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
aysan ahayn tabciidiyo balse ay tahay mid caam ah oo soo gudagelaysa guud ahaan qur-aanka kariimka sidaa darteed qof weliba wuxuu awoodaa inuu isku daaweeyo inta uu garanayo ee qur-aanka ka mid ah suuradda ugu qiimaha badan uguna waxtarka badan waa faatixatulkitaab oo aan dhammaanteen wada naqaanno islamarkaana waxtarkeedu yahay mid awood leh waxaana suuraddan aan wax u dhigma laga soo helin qur-aanka iyo guud ahaanba kutubtii samaawiga ahaa ee ka horreeyey ibnu qayim ayaa fadliga suuraddan si qoto dheer u dul istaagay kuna kala dhigdhigay kitaabkiisa zaadulmacaad sheekh casaam ayaa inoo sharaxaya wuxuu sii kortaa ku sameeyey ibnuqayim raxmatullaahi caleyh suurat alfaatixa soo qur-aanka oo dhan mau noqon daawo sow shay cajiiba oo haddii lagu soo dejiyo buur burburi lahaa soo mau noqonin haddana faatixada waxay sii leedahay khawaas gaara ayay sii leedahay markaasa wuxuu leeyahy fama danu bifaatixati alkitaab التي لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها المتضمنة لجميع معاني كتب الله المشتملة على ذكر أصول أسماء الرب تبارك وتعالى وهي الله والرب والرحمن وإثبات المعاد وذكر التوحيدين إلى آخر ما قال علي أدي قرآن كسان نقضي فاتحة محمد مولانس فاتحة القرآن كوردنبي اسكو فوق ستي قرآن كان سورة لم يدكو بجرته towraad iyo injiil iyo zabuurna asalan faatix kuma jirin faatixo kuma jirin marka waxyaalaha khawaasta ay la leedahay waxaa ka mid ah macaanida kutubta loo soo dejiye oo dhan ayay xambaaratay haadihi suura alqasiira waxay shamlisatay inay asmaada ilaahay uu leeyahay ugu waaweyn ay soo dhex galaan allah alrab alraxmaan alraxiim ay soo galaan waxay suuraddu sugaysaa macaadka iyo noqoshada ayay sugaysaa maaliki yowmiddiin ay sugaysaa waxay sugaysaa towxiidka labadiisa nooc towxiid alrububiya iyo towxiid aluluhiya alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin rabi alcaalamiin waa rububiyadii weeyaan iyaaka nacbudna maxay tahay waa towxiidkii uluuhiyadii weeyaan waxay sugaysaa aayaddu suuraddu waxay sugaysaa in qofka bini aadanka ilaahay uu u baahan yahay kaalmadiisana uu u baahan yahay wa iyaaka nastaciin waxa ay sugaysaa suuraddu in ilaahay tabaaraka wa tacaala suuradda dhexdeeda uu ku khaas yeelay dadka inay ilaa alla ka dalbadaan hidaayo ay ka dalbadaan afdalu ducaana ay ku ducaystaan waatee ihdina asiraata almustaqiim weeyaan waa hidaayada lagu hanuunaayo jidka toosan ee ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku hanuuniyey dadku alla tabaaraka wa tacaala uu u nicmeeyey wuxuu leeyahay marka ibnuqayim raxmatullaahi caleyh markii lasoo duuduubo wa biljumla famaa tadamanathu alfaatixa min ikhlaasi alcubuudiya waاthanaaya cala allah watafyiidi اlamri kulihi ilayh wاlisticaanati bihi waاtawakuli calayhi wasu'aalihi majaamicu الnicam kuliha wahiy alhidaaya alatii tujlabu الnicam watudfacu الniqam min acdami aladwiya alshaafiya wاlkaafiya isku soo duuduubo suuraddu waxaa ku jirta maxay daawo nooca ugu badan ayaa ku jirta waxay inoo isweydiiyeen meesha daawadu ay ku jirtaa waa halkii waxa uu leeyahy ibnuqayim culimada qaar waxaa laga soo naqliyay mowdicu ruqya fiihaa inay tahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin inay tahay labadan shayna maxay tahay labadan kelmadood waxaa ku jirta maxaa la dhahdaa aqwaa ajzaa addawaa ayaa ku jirta sababtu maxay tahay qofkani allah tabaaraka wa tacaala markuu addoonnimadiisii ogolaaday ayuu haddana alla tabaaraka wa tacaala isku dhiibay iyaaka nacbudu macneed maxay tahay addoon dhabaani macna cid kaloo addoon u ahayna haba yaraatee ma jirto haddana wa iyaaka nastaciin cid kaloo kaalma aan weydiisanayna haba yaraatee ma jirto wasaa'isha ilaahay tabaaraka wa tacaala ee lagu caabudana waxaa ugu fadli badan isticaanada cibaadaduna waa shay ilaahay tabaaraka wa tacaala oo iska lahaa markaas ibnuqayim raxmatullah caleyh wuxuu ka sheekeeyey qisa isaga ku dhacday uu ka sheekeeyey wuxuu leeyahy walaqad mara bii waqtun bimaka saqimtu fiihi wafaqadtu altabiiba waaddawaa fa kuntu atacaalaju biha wuxuu leeyahay waxay soo martaa aniga lafteeda wakhti wakhtiyada ka mid a oo aan magaalada maka aan ku xanuunsaday dhakhtarna waa waayey daawana magaalada waan ka waayey faataxadaan isku daaweyn jiray wuu leey sideen markaa faataxa isugu daaweyn jiray wuxuu leeyay sheekhu raxmatullaahi calayh aakhudu sharbatan min maa'i zamzam waaqra'uhaa calayhi miraaran ثم أشربه فوجدته بذلك البرء التام ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع حوليهي waxaa soo qaadan jiray waxoogaa biya oo zamzama soo qaadan jiray kadibna faatixada ayaan ku akhrin jiray kadibna waan cabi jiray ilaa ilaahay tabaaraka wa tacaala icaafiyey markii dambena wuxuu leeyahy aan maka ka laaftayna qofka soo xanuunsanaya biyo zamzam u raadin jiray faatixana waan ugu akhrin jiray waana ku daaweyn jiray waana ku caafimaadi jiray haakadaa saasay markaa faatixada u tahay shay qofku isku daaweeyo ay u tahay toddoba jeer oo kaloo isku akhrinaya sida fii bacdi alaahaar ku soo aroortay insha allah yatacaafa ibnu xajar allah ha u naxariistay wuxuu yidhi culimmada muslimiintu waxay isku waafaqeen inay bannaan tahay tufta haddii ay kulansato shuruudda saddexda ah ee kale ah kow in ay tahay kalaamka allah subxaanahu wa tacaala amba asmaa'diisa iyo sifaadkiisa laba in lagu akhriyo luqadda carabiga ah iyo tan saddexaad oo ah in la ictiqaado in aysan darteed saamayn lahayn balse wax ku asiibo daatada allah subxaanahu wa tacaala kutubta sunanka ah waxaa ku soo arooray axaadiis cadadkeeda aan la soo koobi karin oo ka warramaya isku daaweynta kalaamka allah iyo adkaarta ka sugnaatay suubanaha waa kan sheekh cusmaan dacwo oo inoo guud maraya qayb ka mid a axaadiistaas diinteenna iyo khayrka ku jira maaragtay waa cajiib bal xadiiskan bukhaari muslim uu wariyey sacad ibnu abi waqaas radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi tashakaytu bimaka maka ayaan ku xanuunsaday shagwan shadiida xanuunshaso xanuun aad u daran nebi maxamed baa iyimi isagoo ibooqanaya faqultu waxaan ku yidhi yaa nebiyallah nebi allow innii atruku maalan xoolaan ka tegayaa wa innii lam atruk ilaa ibnatan waaxida hal gabadhun baan ka tegayaa waa carruura fa uusii ii dardaaran biulay maali xoolahayga marka saddex meelood loo qaybiyo laba meelood inaan sadaqaysto oo wa atruku ulu uluna aan ka tago qayb aan ka tago labana sadaqaysto qaala laa maya buu yidhi qultu waxaan ku yidhi fa uusii ii dardaaran binisfi xoolahayga inaan kala badho bar sadaqaysto wa atruku nis badhna aan ka tago qaala laa maya qultu waxaan ku yidhi fa uusii ii dardaaran biulu ulu wa atruku laha uluayn gabadhana inaan marka uga tago laba qaybood qaala wuxuu aulu ulu haa wa ulu kaiir weliba uludku waa badan yahay uma dabeedna wadaca yaddow nebi maxamed wuxuu gacantiisa saaray calaa jabati halkaa jabhadiisa dhafoorka halkaa maaragtay salaanta wejiga uma masaxa yaddahu dabeedna gacantiisa buu ku masaxay calaa weji wejigaygii waa sacad ibn abi waqaas wa badni iyo calooshaydii uma qaala dabeedna wuxuu yidhi allaahuma shfi sacdan ilaahu sacad caafimaadi wa atmim lahu hijratahu hijradiisii uu maka ka soo hajirayna ilaahu u dhammaystir famaa ziltu buu yidhi sacad kama suulin ajidu inaan helayo bardahu nebi maxamed gacantii uu iga saaray halka salaanta wejiga inaan ka helayo gacanta qabowgeeda calaa kabidii beerkayga bukhaari iyo muslim saxiixooda waxaa ku sugan xadiis saahib uu wariyey nebi maxamed sala allahu alay wasalam xadiiskan saahib radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi daabad bii khaalatii habaryartay baa i kaxaysay ilaa rasuulilah rasuulka alle ayay ii geysay faqaalad waxay tihi yaa rasuul allah rasuulka allow ibna ukhtii wiilka walaashay dhashay wajicun wuu xanuunsan yahay fa masaxa ra'si madaxayga ayuu masaxay wadaca lii bilbaraka barakana wuu igu duceeyey العلم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay xalqadan oo ahayd xalqadii afraad ee barnaamijkan ugu magac darnay islaamka iyo caafimaadka insaanka ee aan diiradda ku saarnay ahmiyadda mudnaanta iyo tixgelinta iyo diinta islaamku siisay caafimaadka bini'aadamka insha allah waxaan xalqada xigta ku soo gudbin doonnaa waxtarka ay tufta iyo ducada u leedahay bukaannada kadibna isha qabitinka iyo sixirka kulanti dambe iyo xalqada xigta ayaa inoo ballan ah sidaasii nabadgeliyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا